s b s radio
waa arrin maxaa la yidhaahdaa arrin jirta waay iskool walbana way ka jirtaa xataa waagii aan maxaa la dhahaa iskooladeeni home way ka jiraan carruurta cunsuriyad way isku sameeyaan mar walbo laakiin kanayto cunsuriyadnimada oo racismka wax jiro weeye caruurtayda way soo mareen waanan hugaa caruur badan inay maxaa la dhahaa maraan
waa gartay marka carruurtaadoo kale markaad leeda waa soo mareen noocee maxay kuu sheegeen maxaa lagu dhihi jiray ma kelmadaa lagu dhihi jiray cunsuriyad noocee iskuullada kala kulmi jireen actually ani cunsuriyadnimada waxaanba kala kulmay macalimiinta k carruurta keliya ma ah macalimad baa jirtay oo cunugayga marka uu ku cusbaa iskoolka aan geeyey annaka dhinaca aan deganahayna dhinaca waxay ahayd wada cadaan ah cunugi marka maxaa la yidhaahdaa waxay tiri cunugaa meeshaanayto kuma haboona maad geysid meelaha kale sida noble park oo kale ama meel ay dadkaada u badan yihiin maad u guurtiin maxaad inta ka samaynhaysaa waa gartay maxaa ugu jawaabta marka
markaas waxaan ku yidhi ani principalkaan u tegayaa cunugayga haddaadan rabin classkaada inuu ku jiro class kalaa la geynayaa marka iskoolkanito waa iskoolka aan usoo lugeyn karno waagaasna aad baan u cusbaay marka ma aanan dareensaneen wax aan dhihi karo lianna waxaan dareemayay annaka inaan meesha u baahannahay ha arrintaasayta marka arrin aada u adag bay ahayd aniga arrintaasna buuggii aan qoray a resilient life wayan waan ku qoray markaan hadda iskoolada tagana oo aan dadka la hadlaayo oo carruurta aan la hadlaayo waxyaalaha aan la kulmay waan la sheer gareeyaa oon u sheegaa macnaha in markii dadka ay cusub yihiin ay u baahan yihiin tixgelin khaas ah ay u baahan yihiin in ayaga ay yihiin wadankii dadka soo dhaweyn lahay sumeeye adigu intaad iskuulka dhiganaysay dabcan waxaan isleeyahay inta badan iskuulka australiaad ku dhigatay ma la kulantay cunsuriyad cad oo markaasi muuqata markaan yaray oo iskoolkaan bilaabay aan la kulme because ingiriis saas ma ugu ficneen iyo iskool oo majority oo caddaan aan aade markaas because ayaga camal m ma ahaen mali la hadli jireen gabdhaha marbin inay saaxiib ila noqdaan
waa gartay marka inay saaxiib kula noqdaan may rabin kulama hadli jirin mararka qaarkood cay cad ma lagu geysan jiray hadallo cunsuriyada ma lagu dhihi jiray
maya because waa yareen so may caynin laakiin mala ii soo dhawaanin
waa gartay marka hadda daraasadan la leeyahay afartan boqolkiiba ardada aan caddaanka ahayn ee dhigata fasallada u dhexeeya sanadka shanaad ilaa sanadka sagaalaad waxay la kulmeen cunsuriyad iyo takoor see u aragtaa ma ma sax bay kula tahay
sax way la tahay because waan maqlaa hadallo iyo stories iyo waxaas oo dad la kulme ani markaan ku jira sanadyaashaas camal ani ma la kulmin saas I was saasaan lucky u ahay laakiin waan maqlay dadka oo la kulmay iyo waxay kala kulmeen iyo twitter iyo waxaas aan ku arkaa sheeko sheeko iyo wax kasta oo ku saabsan waa gartay hadda markaad iskuullada tagtid oo kale oo aad la hadlaysid ma kala hadashaa sheekada ma soo gashaa cunsuriyad ama takoor ama dad dhibaato lagu sameeyey ha ani horta ani markaan iskoolka la hadlaayo oo carruurta la hadlaayo anaaska la hadlaa oo waxaan ani soo maray oo markaan yaraay so ina waxaas camal oo ayaga xataa ay sameynin aan ogala hadlaa waa gartay marka ardada dabcan arday waxaa ku jirta kalaral oo ama madow ah ama eshiyan ah ma kuu yimaadaano ma ku dhahaan aniga laftigayga dhibaatadaasaan soo maray ama dhibaatadaasaan arkay may dhahaan because waktiga ma u lahayno so markaan la hadlo xoogaa question iyo waxaas laysiiya laakiin laba ama saddex xabo bes wakti aa u haynaa laakiin weli ma helin one on one kaas oo aan la hadli karo laakiin waan jeclaan lahay inaan helo
waa gartay maryan waktigaas aad sheegtay oo caruurtaadu dhibaatada ay soo marto macalimadda dhibaatadu kaa soo marta dabcan wakti horey ahayd australia hadda ma sidii bay weli kula tahay mise wax weyn baa isbedelay koleba sanado badan baa kasoo wareegay soo maaha
sanaba sanaba ha sana sanad badan baa kasoo wareegay waktiga aniga ay arrintaas igu dhacday laakiin waxaan u malaynayaa iyo sida macnaha marmarka qaarkood iskoolada markaan tagno oo arrimahanayta aan ka hadlalno oo badanaana gabadhayda anaa oga badan iskoolada marka caruurta qaarkood way imaadaan wayna dareemaan maxaa la yiraahdaa arrinta aan sheegayo marka ayagana run ahaantii caruurta midabka leh aada bay uga helaan in qof ayagoo kale ah uu la hadlihayo oo waxay dareemaan in macnaha qof oo masalo inay haystaan marka iskoolada inta badanba waxaana looga yeero waxa weeyaan not only inaan masalayno but inaan dadka kalayna aan maxaa la yiraahdaa wax bari karno lianna annaka nafteenna waxaan la imaanay ma ogtahay culture oo different ah culturekeenana haddaanan dadka la qeybsanin maxaa la dhahaa lama ogaan karo dadkana markay is oqoonin ignorance badan baa jira marka in la isbarto barasho horteed ha inicin baa la yidhi soomaalida waxaan ku mahmahnaa barasho horteed ha inicin marka aniga shaqaday shaqada aan qabto oo speakingka ah oo gardenkayga aan ka qabto kulli waxaa weye shaqo ah in dadkii la baro culturekeenna annakana inaan ku noqono culturekeenna proud inaan dadkii la sheer garayno in caruurteenna aan tusno in macnaha aan annakana voice aan leenahay oo codkeenna la maqli karo
waa gartay marka arrintan oo kale sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay soomaaliduse ma yihiin dad dadka isbaro oo dhex galoo laga yaaba inay qayb ka qaataan sidii loo yareyn lahaa cunsuriyadda ha wallaahi waxyaalo badan baa la sameyn karaa marka ugu horreyso waxaa la sameyn karaa qalbigeenna inaan furno marka ugu horreyso lianna haddii dad ay nagu jirto ama xumaan ay dadkii ku dhex jirto lama bogsoon karo dhaqsi laakiin haddii la isdhexgalo oo dadkii ay dareemaan way jiraan dadka dad fiicanna way ku jiraan caddaanka dad xunna way ku jiraan annakana sidoo kale marka aniga waxay ila tahay in dadkii horta la isbarto in la isdhexgalo in wax la isla qaybsan karo lianna caruurteena meeshaan bay ku dhasheen qaarkood meeshaan baa hadda waddan u ah annakii nafteena meeshaan baan degannahay soo waddanka aad degan tahay inaad la qaybsan karto maxaa la yidhaahdaa taariikhdaada inaad la qaybsan karto maxaa la yidhaahdaa culturekaada aada bay muhiim u tahay waa gartay sumeeya sidee loo yarayn karaa ama loo baabi'in karaa bay kula tahay cunsuriyadda australia ka jirta
ani waxaan u malaynaa in dadka perspective kale la tusiyo because iskooladan u tago iyo xataa ani markaan iskoolka ku jira um, speaker iyo waxaasaa noo imaan jira laakiin kulli isku mid a ahaayeen so qof ani camal ma arkin oo qof oo experiencekiisa ama storykiisa oo sidii ani camal ah ma arkin so kulli oo dadka oo caddaan ay keenayaan oo ku hadlaayo waxay research ku sameeyaan iyo saas keliya boring waaye iyo wax ma hagaajinaysaan umalayn wax waxaan u malaynayo waa inay perspective yaal oo ka dugan ayaga in la tusiyo waa gartay labadiinaba su-aasha u dambaysa dabcan daraasaddan daraasado ka horreeyo badan baa soo baxa tareemada dhacdooyin baa ka dhaca meelaha isboortiga waxaa la sheegay dad badan inay kula kulmaan cunsuriyad iyo dhibaato xisbiye waxaa jira dadka ama muslimiinta ama madow ama soo galootiga nacab baa dalka ka jira australia guud ahaan ma la dhihi karaa waa dal cunsuriya ha waa la dhihi karaa because haddee waxaan dhacaan waa la dhihi karaa ha ha australia waa wadan cunsuri ah maxaa la yiraahdaa waxaan ka maxaa la dhahaa indigenous culturekan ku aragnaa dadkana uma qarina hadeer run ahaantii dadka dhan oo voiceka leh way soo istaagaan wayna u sheegaan dadka dad badanna waa arkay ani oo qaata oo marka hore aan dareemi jirin in wadankooda uu cunsur yahay aniga dad badan oo caddaan ayaan maxaa dhahaa la kulmaa meelo badan oo boards ahaan kamid ahay marka waa dhahaa aniga runtii lamana baqo in australia ay tahay racist country laakiin waxaas waxaa lagu bedeli karo inay tahay isbarasho iyo ayagina inay diyaar u yihiin inay maxaa la yiraahdaa maxaa la dhaha conversationkanayto sheekadanayto oo adag in la isla fadhiisan karo oo lawada falanqeyn karo oo lawada hadli karo marka maxaa la yiraahdaa iskoolada hadda iskoolada keli ma aha xataa meelaha communitieska iyo diyaaray u yihiin in maxaa la yiraahdaa ay arrintaanayta ka wada hadlaan awalka hore waxaan xasuustaa in naloo nala weydiin jiray ama naloo soo qori jiray wixii aan sheegi lahayn nooma soo qoraan laakiin topic bay ku siinayaan laakiin hadda waxay ku leeyihiin okay maxaad rabtaa inaad ka hadasho marka i feel intaas ay progress tahay aad iyo aad maryam ciise iyo sumeeya yuusuf aad iyo aad aa u mahadsantihiin Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.